إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka raadiyoga alfurqaan mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay muuqaal cusub kaasoo ah dagaal lagu qaaday deegaanka birta dheer ee duleedka magaalada kismaayo askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalo culus ku qaaday saldhigga ciidamada dowladda federaalk ee degmada xudur dowladda kenya ayaa burburisay xarumo ganacsi oo ku yaala magaalada wajeer ee ku hoos jira gumaysigeeda xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka dowladda federaalk ayaa beenaalayaal ku tilmaamay xasan sheekh maxamuud iyo xamse cabdibarre ganacsatada suuqyada iyo bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa sheegay inay ganacsiga magaalada uu halis ku jiro mid ka mid ah sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalk ayaa ku tilmaamay baarlamaanka inaynu ahayn meel ay dad wanaagsan joogaan maamulka islaamiga ee deegaanka kunyabarow ayaa duuro u qabtay qaar ka mid ah ganacsatada magaalada mas-uuliyiin ka tirsan shabaabul mujaahidiin ayaa ka qayb galay munaasabad xaflad lagu caleema saarayey suldaanka guud ee beesha hadame qodobada wararka ugu dooroon ayay intaa ahaayeen waxaa idinku soo maqan iyagoo faah-faahsan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhur arbaco ah taariikhdan ay ku beegan tahay labaatanka bisha kow iyo tobanaad labada kun afariyo labaatan warkii oo dhan mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay muuqaal cusub kaasoo ah dagaal lagu qaaday deegaanka birta dheer ee duleedka magaalada kismaayo mahad cubeyd ayaa ka waramaya waad mahadsan tahay alkataa'ib al ikhbaariyah ayaa maanta baahisay muuqaal kooban oo soconaya qadar saddex daqiiqo iyo sekino ah oo lagu soo bandhigayo dagaal xooggan oo ka dhacay deegaanka birta dheer ee dhaca duleedka magaalada kismaayo halkaas oo ay ku sugnaayeen askar ka tirsan kuwa maamulka la baxay jubbaland oo fariisin ku lahaa dharaar cad ayay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadayaan waxayna halkaasi ku dilayaan askar ka tirsan kuwa maamulka la baxay jubbaland oo iyagoo sii cararaya ay xabaddu haleelayso askartan ayaa mid weliba isagoo sii cararaya ay meel cidla ah xabaddu kula dhacaysaa waxaana garab yaalla qoryihii ay ku dagaalamayeen oo laga soo furanayo inta uu muuqaalku socdo waxaa la arkayaa askartan oo meydadkooda goob la isugu keenay islamarkaana halkaasi si wadajir ah loogu daawan karo qaybaha dambe ee muuqaalka waxaa lagu soo bandhigayaa hub nuucyo kala duwan leh oo laga furtay askartan oo ay ka mid yihiin qoryaha akayaasha r b g-ga iyo hoobiyaha muuqaalkan ayaa qayb ka noqonaya muuqaalo dhowr ah oo yalkataayb al ikhbaariya horay u baahisay kuwaasoo lagu soo bandhigay weeraro ka dhacay deegaano u dhow halka dagaalkan uu ka dhacay
askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho guutada qaraxyada ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa waxay qarax la eegteen ciidamada dowladda federaalk xilli ay lugeynayeen ayna marayeen deegaanka ceelasha biyaha inta la xaqiijiyey qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay laba askari dhanka bakool mujaahidiinta xarakada al-shabaab ayaa waxay dagaalo saf ballaaran ah xalay ku qaadeen saldhigga ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ee degmada xudur inta la xaqiijiyey weerarkaasi waxaa dhaawaca ka soo gaaray hal askari oo magaciisa lagu sheegay maani maxamed nuur dowladda kenya ayaa burburisay xarumo ganacsi oo ku yaala magaalada wajeer ee ku hoos jira gumaysigeeda mubaarag cumar ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa sheegaya in halkaasi ay burburin ka geystay dowladda kenya xilli habeen bar ayaa waxay dowladda kenya burburisay xarumo ganacsi oo badankoodu ay leeyihiin dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada wajeer ee ku hoos jira gumaysiga kenya dowladda kenya ayaa waxay burburinta u adeegsatay baalle taasoo ay dhulka la sintay agabkii ku jira xarumaha ganacsiga iyadoona dowladda kenya ku faantay burburinta ay u geystay xarumaha ganacsiga ay leeyihiin dadka soomaaliyeed mid ka mid ah ganacsatada laga burburiyey xarumahooda ganacsi ayaa ka warmay dhibaatadaay kala kulmeen dowladda kenya meeshaan shan saaca habeennimo ayaa lagu soo duuli alaabtaana laga jibiyey baatigan alaabtan dhulkan dhammaana laga jibiyey horta horta waxaan ka hadlayaa to ahaante ninkii madaxdahay nin addaa ma aqaanta xil loo dhiibo inuu dadweynaha wax u qabto inaas dad dadweynahaas gumaado lama rabo oos dhib u geysto xalay habeennimaa lii soo duuri alaabtaydaa liiga jibiyey meeshaan baatigan aniga waxaan dhistay two eightan dhistay two eightan meesku dhistay baraandhadaanan dhistay two eightan baraandhadaan dhistay two eightan dhistay buloodkan meeshaan saan u dhisnay hataa aniga iyaga dhexdayna kareetaata waa mari kartay hadda aniga waxaan leeyahay anigoo notice liisinin oo meeshaan ay ta- ba- ba- gurigaan ka bax liidheen dadka guriga iska leeya oo kiraya ka qaadanayaan oo waraaqihii oo ma aqaanta permanentan guriga ku haysto oo sanad kasta goosanay ayaa alaabtaysaan xalay liga jibiyey sheekadanna waxaa ka dambeey ninkii madax u ahay eh, ka- kaanjo ayaa sheekadan ka dambeey shalay meeshii ugu imaaday waan u sheegay waxaan leeyahay aniga baatigan jidku ma jiro dadka ku dhaqan dhulka n f d ee ku hoosjira gumaysiga dowladda kenya ayaa wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo ay kala kulmayaan xukuumadda nairobi ee uu hogaamiyo william ruto xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka dowladda federaalka ayaa beenaalayaal ku tilmaamay xasan sheekh maxamuud iyo xamse cabdibarre warkani waxaa inoo haya maxamed sheekh cali xildhibaankan oo lagu magacaabo maxamed cali cumar cani nuug oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa beenaalayaal ku tilmaamay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka iyo xamse cabdi barre isagoona sheegay inaysan waxba ka jirin doorasho qof iyo cod ah oo ay dowladdu doonaysa inay muddo kordhisato waxa uuna sheegay inay khayaanayaan ra'yul caamka bulshada madaxdan ay rabaan inay sharci daro kusii joogaan xilaalka waa beentood waxay ka shaqaynayaan doorasho uma socdaan doorashona sanad iyo bar laguma qaban karo iyo laba sana midna magaalada muqdishohana lagu qaban karin dadka ma guryahooda ay ku xaraynayaan doorashada ilaan waxaa la rabaa dadku inay safaf dhaadheer intay galaan dadka codeeyaane ma guryahooda ay ku xaraynayaan intay naftareeyaal kusoo aruuriyaan iyo baabuur ay kusoo aruuriyaan war waxaana beenay sheegayaan waxba kama jiraan shacabka masaakiinta ay qaldayaane extension iyo inay iska sii joogaan iyo sharci darra ay rabaan inay mataqaana isheeg meesha kusii joogaan axmed tiyu diiday wuxuu yidhi doorashaan aadaya xildhibaankan oo u warramay warbaahinta ayaa intaa ku daray in dalka soomaaliya aysan ka oolin meel doorasho qof iyo codda lagu qaban karo waxa uuna tusaale cad oo biyukumin caana usoo qaatay halka ay tayada dowladda federaalka gaarsiisan tahay meelaha uu xusay aysan doorashada ka qaban karin dowladda waxaa ka mid ah puntland somalilan jubbaland iyo hirshabelle iyadoona xitaa aysan magaalada muqdisho oo ah caasimadda dalka soomaaliya aysan ka dhici karin doorasho qof iyo codda sida uu hadalka u dhigay xildhibaanka Eh, ninkan marka meesha jooga ee odayga ka ah ee xasan sheekh maxamuud madaxweynaha aniga waxaan aaminsanahay waddo waali ah oo qariban dalka ay leeyihiin waxaan ka qabanaynaa doorasho qof iyo cod ah puntland lagama qaban karo Eh, hargeysana lagama qaban karo ma garanaysa afgood haddaad daaftidna lagama qaban karo jubbaland lagama qaban karo ma garanaysaa io sheeg hirshabelle lagama qaban karo hataa iska daaya shangaani oo ah degmada degmooyinka ugu yar ee magaalada muqdisho laguma qaban karo doorasho qof iyo cod magaaladan waa qubaysan tahay
hadalkan ka soo yeeray xildhibaan maxamed cali cumar caani nuug ayaa kusoo beegmaya xilli maalmihii lasoo dhaafay cirka isku shareertay qayladhaanta mucaaradka dowladda uu majaraha u hayo xasan sheekh maxamuud kuwaasoo afka labada yeeray waxayna si toosa u sheegeen inay ka degeen tareenka uu darawalka ka yahay xasan sheekh maxamuud siyaasiyiinta ololahan bandiirada u sida waxaa ka mid ah shariif sheekh axmed madaxweynihii hore iyo cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah kuwa ugu cadcad ee mar weliba warbaahinta hortaagan ganacsatada suuqyada iyo bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa sheegay in ganacsiga magaalada uu halis ku jiro sida warkaan uu ku faahfaahinayo farxaan cali qaybaha kala duwan ee ganacsatada iyo bulshada ku nool magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in dhaqaalaha magaaladaasi uu halis ku jiro waxa ay sheegeen in gebi ahaan suuqyada magaalada uusan ka jirin dhaqdhaqaaq la taaban karo wax welibana ay cirka isku shareereen qaar ka mid ah ganacsatada iyo bulshada ku dhaqan magaalada ayaa ka warramaya dhibaatadan iyagoona tilmaamay in ganacsiga uu u xiran yahay madaxda maamulada ay shisheeyuhu ka dhisteen dalka fiicneen suuqa laakiin sanadadii dambe xoogaha indhow isku qabsada xoogaha waddankii ma aqaan dhaqaale xumna waa jirtaa waxay qudaa- wixii waxooliyiin waa imaanayaan wax soconayana ma jirto xoogaha dhaqaale daraana jirto marka taasaa jirta markaa waxaa la is odhan karaa dee waddankii waa ujeedaa dee oo indhow indhow isku qabsada wax hadda la odhan kara hadda ma sheegi karno laakiin xoolihii la keenayana waa waa wixii ma soconayaan So dadka aad bay waxay u badanayaan laakiin maxaa jira dadka xoola ma lacag ma haystaan dadka hadda waxna xoolana ma jiraan wax maarata hadda indhahay isku qabsato ogaa dhaqaale xumana waa jirtaa taasaa jirta dhaqaale xumadaasaa jirta qadar ganacsigu adduunko dhan buu horta hoos u dhacayo waa ogtihiin laakiin boosaaso iyo puntland ganacsigeeda iyo soomaaliyaba hadda waxaa moodaa dad yar inay ku soo ururdhay ganacsigu ku soo ururay dadkaa yarina waxaa moodaa inayan u turayn dadkii masaakiinta ahaayoo hoose hadde waxa weeye waxay lacagtii ku ururdhay qabqablayaasha madaxweynayaasha lacag soomaaliyana ma haysanno waxa weeye dadka danyarkaaye aad bay u liitaan si kastaba ha ahaatee cabashooyinka xooggan ee ka soo yeeraya dadka ku dhaqan boosaaso ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli ganacsiga magaalada boosaaso iyo dhaqdhaqaaqeeda uu aad u hooseeyo iyadoo bulshada kala duwan ee ku ganacsada halkaasi ay bilooyinkii lasoo dhaafay mudaaharadyo ku muujinayeen dhaqdhaqaaq la'aanta sicir bararka iyo canshuur xad dhaaf ah oo meel ay u socota la aqoon ay sheegeen in lagu soo kordhiyey mid ka mid ah senatarada aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka ayaa ku tilmaamay baarlamaanka inaanu ahayn meel ay dad wanaagsan joogaan cusmaan dubbe oo ka mid ah senatarada aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka ayaa ku tilmaamay baarlamaanka inaanu ahayn meel ay dad wanaagsan joogaan wuxuu sheegay in qofkii doonayo inuu muddo dheer ka mid ahaado baarlamaanka dowladda federaalka uu ku qasban yahay inuu tuuriyadiisa badato sida uu warka u dhigay waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxaa lagu yidhi baarlamaanada waxbaa la iska dhiciyaa ninbaa aabbihiibaa waaniyey wiil yar wuxuu ku yidhi aabbo dadka wanaagsani adduunka kuma waaraan dadka wanaagsan adduunka kuma waaraan sidaa uu ogow subaxdiibuu intuu dhagxan urursaday dariskii oo dhan soo tuuriyey oo soo shiiday ila ma rabo inuu inuu adduunka barya sii joogu rabaa horta baarlamaanadu waa iska saahso haddaad rabto inaad barya sii joogto tuuryadaaduna waa inay iska badato
maamulka islaamiga ee deegaanka kunyabarow ayaa dooro u qabtay qaar ka mid ah ganacsatada magaalada warbixinta warkaasi waxaa inoo diyaariyey maxamed muudi axmed dowradani oo ahayd mid diini ah ayaa waxaa loo qabtay ganacsatada deegaanka kunyabarow ganacsatadan ayaana isugu jiray rag iyo dumar oo ay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim oo ah beecooda dadka dowladda loo qabtay ayaa gaarayay shan iyo labaatan qof oo rag iyo dumarba leh iyaga oona loo qabtay munaasabad gebagabow u ahayd dowladii socotay muddadii afarta maalmood ahayd xafladda ayaana waxaa ka soo qayb galay mas-uuliin ka tirsan maamulka degmada culamaaadiin waxgarad iyo martisharaf kale ugu horeyn xiritaanka dowladda waxaa ka hadlay sheekh faarax oo ka mid ah culamaaadiinka waa isku boorinaya in dadka ganacsatada inay wax sadaqaystaan inay sadaqa la baxaan tan kale dardaarma waxay tahay qofka ganacsaduhu inuu diinta barto diinta islaamka inay bartaan dadka tujaarta ee ganacsanaya ama xirfadlayaasha ah inay diinta bartaan ee wakhti siiyaan sidoo kale waxaa ka hadlay waxgarad cilmi xuseen oo isna u sheegay ganacsadadan dowladda loo soo xiray in iska daayaan raashiinka inta badan ay keedsadaan si ay dib ay ugu iibiyaan marka ay waddooyinka xirmaan taas oo aan wanaagsanayn kiila sokora ka raadin lahayd lacag badan wax yar ka raadi shan daqiiqo baqaarkaaga kuu firaaqoobo doono keen doono keen inta ganacsadahan uu la fadhiyo hal tiriib uu la fadhiyo mataqaanaa bil la fadhiyo adiga saddex bilood gal santiya hal ugu dambayntii dadkii dowladda loo soo xiray ayaa iyagana ka warbixiyey waxyaabihii ay ku qaateen dowladda iyo intii ay socotay bismillaah ani magaciga sheeqay macallin makiyaa liidhahaa dowladan marka tira ahaan afar maalmood ayaa noo socotay maalmood ii socotay maxaad ku barateen waxaan ku baranay duruus qaali ah qaali ah oo ganacsatada anfacdo islaamka o dhanna anfacdo xagga caafimaadka iyo xagga ganacsiga raashinka qaliilka ah waxyaala ugu muhiimsan duruusta qaadateen maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah raashinka dhacay iyo caafimaadka nadaafadda waxyaalaha manaquutulduruuriga oo dhib u keenaya islaamka anigoo ah khadiijo xaaji waxaan ku qaadanaynay duruus sharciga oon u baahnayn oo ilaahay una makaniyey inaan ka dhegaysanno culimmadana noo aqhriyaan si fiican aan u fahanay ganacsiga ka mid ah xaaraanta iyo xalaashan aan ku kala fahanay maasha allah dowraadka diiniga ah ee dadka lagu barayo diintooda ayaa waxaa wilaayaadka islaamiga ahi ugu soconayaan si dardar leh warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga hee alfurqaan mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa ka qayb galay munaasabad xaflad lagu caleema saarayey suldaanka guud ee beesha hadame mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hee baay bakool hiiraan iyo jubbada hoose iyo odayaal dhaqan ayaa ka qayb galay xaflad ballaaran oo lagu caleema saarayey suldaanka guud ee beesha hadame taasi oo lagu qabtay magaalada buurdhuxulle waaliga wilaayada bakool sheekh cismaan abu cabdiraxmaan oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in ka wilaayo ahaan ay aqbaleen suldaanka ay beesha hadama dooratay islamarkaana ay si diiran ula shaqayn doonaan waaliga ayaa suldaanka cusub ku wareejiyey kitaabka qur-aanka kariimka raayada tawxiidka qori iyo booshkiisa iyo gaari kadibna waxaa isqabsaday takbiirta guud ahaan beella hadame suldaanka yeesheenti ka walaay ahaan aqbalna insha allahu tacaalaa inuuna la shaqayno garab surnuun diyaarangana intaas markaan aan guguduumay ka hormaray suldaanka in hasurmo la ka wareejiyo kitaabka qur-aanka raayada tawxiidka baabuur boogan oo kale haddii inta surun haradan ka dhajara kitaabkaasi raayadaas qorigii laka difaca fadi kole arag haytan allahu akbar waa qori oo useebe araga haytan beerlaabe marka suldaanka ma inbaahanyaa socdaan baahanya marka insha allahu tacaala ma inka talagalay beela gaari qooqonge useebe oo hadda banaanka un surun yaa insha allahu tacaala walaalo eelaankan waa aragi doonaan sawirda doonaan haddii ilaahay ogolaado furaajayna gana galanta kahaayay yaka wareega insha allah mas-uuliyiinta xafladda kasoo qaybgalay waxaa ka mid ah waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan waaliga ayaa goobta ka sharaxay mas-uuliyadda saaran ugaaska iyo waxa laga doonayo inuu u qabto muslimiinta doortay isagoona si gaar ah ula dardaarmay beesha hadame ee ugaaska dooratay ninka imaamka ah oo la doortay waa mas-uul diimeed ummadda loo doortay adduunyo ahaan diin ahaan akhlaaq ahaan dhan walba mas-uul buu ka yihi laakiin annaga waxaan ugu boorogaraamsanay qofka mas-uulka oo la doorto ugaaska ama nabadoonka ah wuxuu ka fikirayaa maxaa reer hebel iyo reer hebel u dhexeeya maxaa ma gabar heblaayo gaba maxaa la yeelay waxyaabaha uu ka fikiraya waxay ahayd meel hoose waxaan leeyahay ugaas waxaa ka firaysa ha noqoto ummaddaada diinteeda ka fikir bandnimadooda ka fikir adduunyadooda ka fikir aakhiradooda waxay ku suuqanaysa ka fikir akhlaaqdooda ka fikir wuxdadooda iyo midnimadooda ka fikir taasaa ku anfacaysa intaa waxaan u dardaarmayaa ugaas maxamed ugaas xasan walaalaha soo doortay si guud beesha hadama gabar iyo wiilba qof weyn iyo qof yarba culimo iyo caamaba ninka aad soo doorateen waa imaam muslima wuxuu ku xeer yahay wixii nebi maxamed uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam a'immadii nebigeenna ayuu imaamnimadan taasay daba joogtaa ninkaa sheekhu aad doorateen adduunyo idiinma hayo koofidaas iyo sharaftaas aad u dhiibteen wax ka baxsani ma jiro waa shirgadoomiye waxaadan mudnayn baad arki kartaa waxaadan jeclaysan baad arki kartaa haddiiba islaamnimadii iyo diintii iyo akhlaaqdii iyo wuxdadii iyo midnimadii ay idiin joogto waxyaabahan yaryarka ahoo dhinacyada ah ha eegina ugaaska cusub ee beesha hadame ugaas maxamed xasan cabdi bunow oo goobta ka hadlay ayaa beesha dooratay u soo jeediyey inay wanaajiyaan deriska isagoo ugu baaqay midnimo iyo inay ka fogaadaan kala tag iyo khilaaf mayn dardaaramay beela hadama deriska wanaajiye ka wanaajiye dhaganka islaamka ka salaysan haddiiba marbuun kutaabkan iska doorane haddiibuna kutaabkan ka ballangne ini unu midigta ka qobsanan ka ballangne haddii dhagankan kutaabkan ka wanaajina deriska wanaajiyaan haddiina kutaabkan baalgaanna deriska halaayan kutaabka midigta ka haysanen tan kale maygu aha mayna iska baagane madnama isku ilaalinen ilaahay idin shee walta faraarub niisheeno saan ha aragay goobtoba hadda dareeray sadadkan hoolkanka jara madnama anfadaaya yo dadka baadiika jaro duurkariwan madnama fadaaya maana aniba ha arag likiimiye maana ilaahayni waala markan dadki ilaahay towfiiqdi is waafajiyay kallo ilaahay ka waali ilaahay subxaana wa tacaala may weydiisadaane madnamadanin bilaawta ilaahay inanin kaamili malaaq cabdulaahi maxamed yare oo ahaa ugaaskii beesha hadame ayaa si dhagaraysan ugu baxay gacanta mujrim dadka dhibay oo ugu dambeyntii ay dishay xarakada shabaabulmujaahidiin wixii xilligaasi ka dambeeyey waxaa kulamo isdabajoog ah yeeshay waxgaradka beesha oo ugu dambeyntii isku raacay in malaaqa shahiidi uu bedelay ugaas maxamed ugaas xasan oo ugu dambeyntii lagu caleemo saaray xaflad ka dhacday magaalada buurdhuxulle warkii alfurqaan waa nageynta